رمضان يدنو يا سعادة خافقين يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان سنصوم سوف نعيش أيام الهنا سيحيطنا يوم الصيام أمان
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan darsiga tobanaad ee duruusta ramadaaniga ah waxaana soo jeedinaya sheekh fu'aad maxamed khalaf الله يقبل من أتاه فأبشروا من تاب فليفرح أتى رمضان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درسيga waa dersigii tobanaad daraashadii ku saabsanayd asiyaamu wa axkaamuhu maanta waxaanu qaadanaynaa alxadhu cala albadli waaljuudi fii shahri illaahi almubaarak in maalka la bixiyo oo dadka muslimiinta wax la siiyo oo dadka sooman la afuriyo maalka allah subxaanahu watacaala loogu dhowaadayey yacni deeqsinimada iyo xoolaha maalin bisha ramadaan mudaacaf ajarkeedu labalaaban yahay allah subxaanahu watacaala arrinkaa aad buu muslimiinta ugu booriyey inay maalkooda allah ugu dhowaadaan qaala allahu tacaala wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin allah wuxuu yidhi wax kastood bixisaan beddelkeeda allah idin siinayo allana waa midka wax bixiya mid kuwa wax bixiyo kan u khayr badan wey waqaala caza wajal wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wamaa tunfiquuna ila ibtigaa'a wajhi illaah wmaa tunfiquu min khayri yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wixii maal oo aad bixisaan oo wujuuha khayrka aad ku bixisaan naftiina aad u hormariseen wamaa tunfiquuna ila ibtigaa'a wajhi illaah una bixin maysaan maalka ila wejigii inaad ku dalbaysaan mooye wamaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun wixii aada baxsataan oo khayr o maal ihi waa la idin oofiyeynayaa idinkoon laydinka nusqaaminaynin wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin fa ina allaha bihi caliim allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy wixii aada baxsataan oo khayr ah wax alla wixii maala oo alle hortii aad u baxsataan fa ina allaha bihi caliim alle waa ku cilmi leeyahay allahna idinka abaalmarinayo dadka muslimiinta waxaa la rabaa bisha ramadaan waxaa la bixiyaa xilliga kale waa ka fadli badan tahay allah subxaanahu watacaala wax kastoo khayra bishani waa labanlaabayaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam bishani wuxuu bixin jiray wuxuusan bilaha kale uusan bixin jirin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam ajwada annaasi wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil ibn cabaas wuxuu leeyay radia allahu canhuma kaana rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam ajwada annaasi rasuulka alla wuxuu ahaa dadka ninka ugu deeqsiisan wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xilligu ugu deeq badnaana waxay ahayd bisha ramadaan xiina yalqaahu jibriilu marka uu jibriil nebiga la kulmayo xilligaas bisha ramadaan aad buu nebigu dadka fuqarada iyo muslimiinta masaakiinta aad buu wax u siin jiray wakaana jibriilu yalqaahu fii kulli leyla min ramadaan fayudaarisahu alqur'aana jibriil nebiguu la kulmi jiray habeen kasta oo ramadaana kaa oo la daraaseynaya oo u akhrinaya qur-aanka wada akhrinayeen oo nebigu qur-aanka jibriil markuu akhriyo uu ka daba akhrinayay fala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam xiina yalqaahu jibriilu ajwadu bilkhayri min alriixi almursala rasuulka ale sala allahu calayh wasalam xilliga uu jibriil la kulmayo khayrka waa kaga deg deg badnaa dabeesha la soo diray dabeesha la soo diray ee roobka wadaay oo barwaaqada iyo khayrka la degdegaysa rasuulka alle ayaa kala degdeg badna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid maalka aada u bixiya oo muslimiinta ku nooleeya oo bisha ramadaan aada iyo aad wax u bixiya oo fi lxadiidi xadun cala aljuudi waalinfaaqi fi kuli awqaat waziya- waziyaadati fiihi fi shahri ramadaan xadiidka waxa uu tilmaamayaa in xilli kastaba deeqshinimo loo baahan yahay allah hortii maalka in loo bixiyo bisha ramadaan dhexdeedana in la izaa- la kordhiyo lianna bna cabaasin radia allahu canhuma wasafa nabiyana صلى الله عليه وسلم بالجود وأن جوده في رمضان يفوق جوده في سائر الأوفاق نبي صلى الله عليه وسلم إن عباس وكت المام إن أدقسيها بش رمضان مع بحنتي سعيني آدي آد أي أسي بدنجر النبي عليه الصلاة والسلام سيدا درادد وحل ربادتك مسلمين تا مالكو ذا الله إن يقول وهدان وبش رمضان xoolahooda allaah dartii ay u bixiyaan ayagoo uga dayanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu calayhi wasalam bisha ramadaan xoolaha aada iyo aad ayuu u bixin jiray si uusan xiliyada kale u bixin ayuu u bixin jiray can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal maa su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cala alislaami shay-an ilaa acطaah anas wuxuu leeyahay rasuulka alle islaamnimada waxba laguma weydiisan ilaa acطaahu waa siinaya qof kasta oo muslima oo islaamnimada iyo magaca allah wax ku weydiistaa waa siinayay walaqad jaa'ahu rajulu faacطaahu ghanama bayna aljabalayni nin baa u yimid rasuulku sala allahu caleyh wasalam nebiguna markaa waa markii u xuneyn uu ka soo gadoomay ninkaa wuxuu siiyey ari u dhexeeyey laba buur dhexdooda tirada inta ka batay laba buur ari u dhexeeya ayuu nebigu siiyey farajaca ilaa qowmi ninka waa islaamay waana farxay deeqsinimada rasuulka baa sabab u noqotay markaasuu reertoolkii u laabtay faqaala yaa qowmi aslimuu fa ina muxamada yucطii caطaa'a man laa yakhsha alfaqra reertoolkayow islaama fa ina muxamada yucطii caطaa'a man ruux waxbixintiibuu bixinayaa laa yakhsha alfaqra niman faqri ka baqaynba siduu wax u bixiyo ayuu u bixinaya siduu rasuulka allah ugu kalsoonaa wain kaana arajulu liyuslimu maa yuriidu ila addunya ninku wuxuu ahaa in uu soo islaamayo isagoo adduunyo rabo deeqsinimada rasuulka markay arkeen bay soo wada dadkii soo yaaceen islaamkii soo aadeen iyagoo adduun rabay islaamayeen famaa yalbathu ilaa yasiira xataa yakuuna alislaamu axaba ilayhi min addunya wamaa calayha rawaahu muslim anas wuxuu yidhi ninku wax yar kuma nagaanayn adduun buu soo doontay wax yar markuu islaamku ku nagaado oo rasuulka ilaahay aayaadkii uu ku dul akhriyo islaamkii ayaa qalbigiisa gelayey xataa yakuuna alislaamu axaba ilayhi min addunya wamaa calayha ilaa uu islaamkii noqdo adduunka iyo waxa dhex saaran waxa uu ka jecel yahay saa daraaddeed waxay ahaayeen dadka muslimiinta ah xilliga ramadaanka iyaga oo rasuulka ilaahay ku dayanayo maalkooday bixin jireen waxaa la rabaa muslimiintu in ay ku daydaan nebiga fayanbagii lilinsaani an yata'asaa binabiyihi sala allahu calayh wasalam fayatasaddaqa liyuwaasi alfuqara'a waalmuxtaajiina waxaa la rabaa ruuxa muslimka inuu rasuulka alle ku daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira rasuulka ilaahay in lagu daydo qofka aakhiro rajaynayo oo allah naxariistiisa rabaaye bisha ramadaan inuu maalka dadka allah wax siiyey ay ugu dhowaadaan dadka muxtaajiinta dadka fuqarada ah dadka aan waxba saysanin raashin bisil loo kariyo raashin aanan bisleen iyo maal la siiyo si ay alle subxaanahu watacaala ay u caabudaan oo soonka uugu fududaado oo ninka waxaa la rabaa dariskiisa inuu baaro kuwada fuqarada uu ogaado wayatafaqada waan yatafaqada aljiiraana wayasila dawi alarxaami wayubdila fii abwaabi alkhayri inuu ninku dariskiisa fiiriyo qa- dadka qaraabada iyo riximka uu xiriiriyo wujuuhda khayrka inuu ku bixiyo qaala imaamu shaaficiy raximahu llah uxibu lirajuli aziyaadata biljuudi fi shahri ramadaan iqtidaa'an birasuuli illahi sal ly salam walixaajati innaasi fiihi ilaa masaalixihim waxaan jeclahay buuri ninka inuu kordhiyo waxbixintiisa bisha ramadaan iqtidaa'an bir- iqtidaa'an birasuuli sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi isoo ku dayanaya iyo walixaajati innaasi fiihi ilaa masaalixihim dadka oo maalka u baahan xilligaas bisha ramadaan masaalixdooda iyo شيء وقبصدان ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم dad badan baan shaqaysaneyn oo waxay ku mashquulayaan soonkii iyo cibaadadii marka dadka muslimiinta ah ruuxu waxaa la rabaa in uu maalkiisa bixiyo waqad kaana asalafu الصaalixu min hadihi اlummati yaxrisuuna calى iطcaami الطacaami watafطiiri الsaa'imiina bima yashbacuhum salafku waxay aad ugu dadaali jireen in ay dadka ay quudiyaan oo kuwa afurka aan haysanin ay afuriyaan wax dharjiyanayana ay siiyaan bal kaana min الsalafi man yuؤahiru bifuطuurihi wahuwa saa'imuun waxaa ka mid ahaa salafka rag xataa waxay iyaga ku afuraayeen siinayay dadka kale muslimiinta ah minhum cabdullaahi bni cumara radia allaahu canhu wa daawuud الطaa'iy wamalik bni dinaar waaxmed ibni xambal raximahum اllah ragga aimada cabdullaahi bni cumar u wen yahay saxaabiga ah iyo ragga aimada ahi waxay iyagu yar ay haysteen ay ku afurayeen ayay waxay siinayeen dadka muslimiinta ah ee afurka aanan haysanin naftooday uga doorinayeen aa daraaddeed waxaa la rabaa muslimiintu in ay bisha ramadaan maalkooda ay bixiyaan oo allah subxaanahu wa tacaala ugu dhowaadaan halkaa waxaan uga gudbaynaa masaa'il ku saabsan bisha ramadaan axkaamteeda masaa'ishaasi waxaa uga horeeyo ruuxa haddii uu halmaamo inuu soomanaa kadibna uu wax cuno ama wax cabo sidee yeelayaa ruuxa isaga ah rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu uga jawaabay xadiida abi hurayra can abi hurayrata radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa nasiya axadukum faakala aw shariba falyutima sawmah fainamaa adcamahu allahu wasakhaah muttafaqun calayh rasuulka alle wuxuu yidhi idaa nasiya axadukum faakala aw shariba ninkiin haddii uu halmaamo uu cuno ou cabo falyutima sawmahu soonkiisa ha dhammaystirto fainamaa adcamahu allahu wasaqaah waxaa cunto siiyey oo waraabiyey allah subxaanahu wa tacaala waa risqi alle xaggii uga yimid xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saaray taa marka soonku wax ma yeelayso waxaa kaloo aanan dhib lahayn oon soonka waxba yeelaynin ruuxa inuu qubaysto inuu maxay ahayto cadaydo wixii bacda zawaal ka dambeeya maalinka oo dhan inuu maaragtay luqluqdo intaaba wax ma yeelaysa wacan laqiid bni sabira radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuul allah akhbirnii can ilwuduu'i weese qaadka bal iiga waran qaala wuxuu yihi nebigu asbiq ilwuduu'a wakhallil bayna alasaabici wabaaliq fi linshaaqi ilaa an takuuna saa'iman halkaan ka rabna intaa wey ruuxa marka waxaa weeyaan xilliga uu sooman yahay sanka biyaha uu ku shubayo kuma xil dheeraanayo lianna istinshaaqa dhuntuu u furan yahay sanku inay biyihii u gudbaan ayuu khatar u yahay haddii ruuxa isagoo sooman oo ramadaankii habeenkii ehelkiisii u tegey ama maalin ramadaan isagoo hurdaya janaabo ay ku timidi sidee soonkiisii noqonaya nebigu sala allahu caleyh wasalam masaladaasi wuxuu kaga jawaabay inuu soonkiisa saxiix yahay sixatu sawmi man asbaxa junuban can caaishata umu salama radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu caleyh wasalam kaana yasbixu junuban min jimaacin huma yakhtasilu wayasuum muttafaqu calayhi bukhaari muslim baa soo saaray caaisha umu salama radia allaahu canhuma waxay leeyihiin kaana ana nabiya sal ly slam kaana yasbixu junuban min jimaacin rasuulku wuxuu ku waaberiisanayey isagoo reerkiisii jimaacay ayaa waaga u baryayey oo aanan qubaysanin maalintuna maalin soon tahay huma yakhtasilu wayasuumu nebigu waa qubaysanayey janaabadii waana soomayo soonkiisuu wadanayey marka waxaa weeyaan ruuxa muslimka haddii ehelkiisa habeenka u tago oo xalaashiisii ahayd kadibna isagoona qubaysanin oo janaabo qaba salaaddii subax lagu adimo waxba dushiisa ma saarna inuu qubaysto kadibna salaadiisii uu tukado haddii maalinka dhexdeedana janaaba ay ku timaado isagoo hurdaya ay janaabo uga timaadaay maalinka dhexdeeda waa qubaysanayaa soomkiisiina waa taam yeelaya maxaa yeeley allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi haweenku marka waxay u bannaan yihiin ilaa waaga uu ka beriyo faalaana baashiruuhuna wاbtaquu ma kataba allaahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr marka haddii uu riixi jimaacu ku yimaado wallahu tacaala إida adina bاljimaaci ila an yatabayana alfajru lazima min dalika anlaa yakuuna الاktisaalu bacda طuluuci اlfajri markaa subaxa kadib in uu ruuxii uu iska qubaysto soonkiisiina uu taam yahay caaisha radia allahu canha waxay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu alay wslam yudrikuhu lfajru wahuwa junubun min ahlih huma yakhtasilu wayasuum caaisha waxay leedahay rasuulka alle fajarkaa soo gaari jiray wahuwa junubun min ahlihi isagoo oo reerkiisii janaabada ka qaatay oo macnaha jimaacu reerkiisii jimaacay janaabada ay ugu timid huma yakhtasilu wayasuum kadibna nebiga sala allahu caleyh wasalam waa qubaysan jiray waana soomi jiray sidaas daraaddeed waxaa laga rabaa inuu ruuxa muslimka ah garto arrinkaas inayna waxba yeelaynin iska uu iska qubaysto soonkiisiina uu taam yeelo waxaa ka mid a masaa-isha ay culimmadu ka hadleen ninka oo maalinka ramadaan haweenaysadii dhunkaday xukunka isaga ah ee dhunkashada uu dhunkanayo iyo mubaasharada uu la samaynayo ruuxa isaga ah soonkiisa waxba ma yeelayso waa haddii uu naftiisa uu ka adeg yahay can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam yuqabilu wahuwa saa'im wayubaashiru wahuwa saa'im walaakinahu kana amlakakum liirbihi rawaahu اlbukhaariy wa muslim caaisha waxay leedahay rasuulka alle wuxuu ahaa yuqabilu wahuwa saa'im haweenkiisa waa shumin jiray ama waa dhunkan jiray isaga oo sooman wayubaashiru wahuwa saa'im waa la baashiri jiray oo jirkiisa dharka haweeneyda iyo ninka jirko isgaaro wey iyadoon dhar la wadanin bikayri jimaacinna weeye wahuwa saa'im walaakinahu kana amlakakum liirbihi liirbihi bimacnaa xaajadiisa mid celin kara ayuu ahaa alarab bifatxi alhamzati waalraa'i huwa alwataru waxaajatu nafsi irbi haddii la yidhaahdana cudwiga weeye macnaha nebigu xaajadiisana waa celin jiray dakarkiisana waa celin jiray naftiisa mid hanan kara ayuu ahaa marka ruuxa aan naftiisa qaban karin waa laga celinayaa masalada iyada wa fii riwaayati limuslimiin kaana yuqabilu fii shahri sawmi taana riwaayadda waxay sii cadaysay inuu soonku ahaa soonkii faradka ahaa ee bishii ramadaan in ay ahayd aimatu lmuslimiin waxay leeyihiin ninka hadduu nin dhallinyaro yahay shahwadiisana uu melkin karin arrinkaa isaga ah inuu ka joogsada ayaa wanaagsan fain qabala asaa'imu aw baashara wakharaja minhu maniyun fasada sawmuhu haddii markaa ninka ruuxii haweenaydiisi la baashiro ama uu dhunkado hadday biyo ka yimaadaan soonka waa ka fasaaday marka waxaa axwad u ah oo u wanaagsan inuu arrinkaa ka fogaado fain qabala asaa'imu aw baashara wakharaja minhu maniyun fasada sawmuhu wacalayhi alqadaa'u soonkiina waa fasahaaday maalinka inuu soo celiyana laga rabaa wahiya calىa qowli اljumhuuri walaa kafaarata calayhi laakiin kafaaro oo muqalata ah ma saarna ninku marka waxaa la rabaa inuu alla dartii oga tago shahwadiisa oo muddadaa yartaa uu sabro lianna cibaado weyn buu ku dhex jiraa nafti hadduuna uu celin kari waayo dhib bay u keenaysaa nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa sida caaisha tilmaamtay mid naftiisa ka adag oo hanan karayo waxaana laga rabaa marka inuu ruuxa muslimka ah uu aada iyo aada u dadaalo oo daacada alle subxaanahu watacaala bisha ramadaan uu ku dadaalo waxyaabaha masaa-isha soonka waxaa ka mid a oo ruuxa haddii laga rabo in uu la yimaado in uu aada iyo aada ugu dadaalo cibaadaadka qur-aanka akhriska iyo salaada khaasatan salaada jamaacada lagu ilaaliyo masaajidda in aada iyo aada loo dadaalo ayaa la rabaa ruuxii muslima marka waxaa laga rabaa in uu khaasatan bisha ramadaan in marada la dhuuqsado oo allah subxaanahu watacaala cibaadadiisa loo isu taago allana waxaan weydiisanaynaa subxaanah in uu noo fududeeyo cibaadada ramadaanka nabadna alla nagu gaarsiiyo roob iyo barwaaqi iyo caafimaadna alla na siiyo hada wallahu subxaanahu watacaala aclam